raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan jumco wanaagsan dhammaan dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta inaga mudno kuna soo dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta reedhiyoga galgadood qodobada jinan duhurnimadan idiin diyaarsoodna maqli doontiin waxaa ka mid a madaxweynaha hirshabeelle oo sheegay dagaalka ka soconaya matabaan inuu yahay mid lagu taageerayo ururka al-shabaab jubbaland oo garoonka kismaayo ka celisay taliyaha dowladda soomaaliya usoo magacaawday guutada afar iyo saddex iyo afartanaad kooxaha hubaysan oo magaalada muqdisho ku dilay nin oday ah oo aad looga yaqaanay muqdisho dagaal ka soconaya deegaanka tukaraqa oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo puntland xukuumadda soomaaliya oo markii ugu horraysay ka hadashay khilaafka ka taagan arrimaha xajiga wasaaradda gaashaandhigga iyo daliska ciidanka xoogga dalka oo bilaabeen dib u howlgelinta xarumaha ciidamada ee gobollada dalka madaxweynaha dowlad deegaanka soomaali etoobiya oo cafis weydiistay shacabka deegaanka soomaalida etoobiya iyo weliba taalada baariis oo lagu samaynayo shaashad weyn oo laga daawan doono ciyaarta finaalka koobka adduunka mar kale isku soo noqda wanaagsan waa saddex iyo tobanka bisha toddobaad laba kun iyo siddeed iyo toban waxaad dhegaysateen qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo ee rediyo galgaduud hase ahaatee kusoo dhowaada warkii oo fidsan cabdinuur faarax xasan ayaa idiin waramaya aynu ku bilownay wararkii naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in maamulka jubbaland uu garoonka diyaaradaha magaaladaasi ka celiyey taliyihii loo magacaabay guutada afartan iyo saddexaad ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi arrintan waxaa la socday qodoboreedkanina inoo dhammaystiraya waryaheena xasan cusmaan cabdulle fantastic
wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ahna caasimada maamul goboleedka jubbaland ayaa waxa ay sheegayaan in maamulka jubbaland uu garoonka diyuuradaha magaaladaasi ka celiyey taliyo loo magacaabay guutada afartan iyo saddexaad ee ka howlgasha deegaanada maamul goboleedka jubbaland taliyaha garoonka laga celiyay ayaa dhowaan dowladda soomaaliya u magacaawday guutada afartan iyo saddexaad waxaanuu bedeli lahaa taliyihii xilkaasi laga qaaday ee jenaraal ismaaciil saxardiid weli maamulka jubbaland wax faahfaahin ah kama bixin sababta garoonka kismaayo looga celiyay taliyaha balse waxaa dhowaan jirtay in maamulka jubbaland uu sheegay in dhibaato ay ku hayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan gobolada jubbooyinka iyo gedo ee koonfurta soomaaliya dhanka kalena ma jirto wax wara oo kasoo baxay dhanka dowladda federaalk ee soomaaliya oo la xiriira sababta taliyahan guutada afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka ee deegaanada jubbooyinka maanta laga celiyay garoonka diyaaradaha ee magaaladaas kismaayo wixii kusoo kordhana dhegaystayaal wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan
waa tahay sida uu sheegaba waad waxaad ku dheg maqli doontiin barnaamijyadeena iyo wararkeena kale ee ka baxa radio galgaduud wixii kasoo kordha taliyaha garoonka laga celiyey kaasi oo lagu magacaabo cali bogmadow islamarkaana ah taliyaha guutada afartan iyo saddexaad ee ka howlgasha deegaanada jubbaland sida ay sheegayaan wararkay naga soo gaaraya duleedka magaalada muqdisho rag hubaysan ayaa saakay duleedka muqdisho waxa ay ku dileen nin oday ahaa oo ka mid ahay culimmada sida weyn looga yaqaano magaalada muqdisho dilkan oo si gaar ah uga dhacay inta u dhaxaysa tabeelaha sheekh ibraahim iyo weliba deegaanka weedow ayaa waxaa loo geystay nabadoon cabdulaahi maxamed roble oo ahay amaba ka mid ahay oday da ahay islamarkaana sheekh ahay goobjoogayaal ayaa warbaahintani waxa ay u sheegeen dableyda wadatay mootobajaajta loo yaqaano ficoin inay gaari nooha ah oo uu watay sheekh cabdulaahi ka hor jareen kadibna ay ku rasaaseeyeen sheekha halkaasi sidoo kale goobjoogayaasha ayaa waxa ay noo sheegeen xilliga uu falkan dhacayay in gaariga ay saarnaayeen dad ehel la ah marxuumka la beegsaday oo aan wax khasaare ah ka soo gaarin dadkii la saaraay raggii dilka geystay ayaa goobta ka baxsaday waxaana ilaaya hadda aan la ogeyn sababta ay u beegsadeen ninkan da-da ah ee faraha aan kula jirin arrimaha siyaasadda sida ay sheegayaan wararkeena soo gaaraya laakiin ilo madax bannaan ayaa waxa ay sheegayaan ninkan la dilay inuu ka mid ahay ergadii xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee soo dooratay islamarkaana ay ka soo dooratay magaalada baydhabo ciidanka ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa tegay goobta waxayna marxuumka geeyeen xarunta dembi baarista ee c i d da ka hor inta aysan keenin gurigiisa oo ku yaala xaafadda barra ha ay dhaafin waaxda howlwadaag ama hanti wadaaga ee degmada hawaaberi waxaa inoo soo socda dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa puntland oo ka soconaya tukaraq ee ka tirsan gobolka sool balse iminka madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa waxa uu sheegay in dagaalka beleedyada ee ka soconaya gobolka hiiraan ee u dhexeeya maleeshiyaadka wadadega galguduud iyo wiiri hiiraan inuu ka mid yahay amaba lagu taageerayo ururka al-shabaab waa sida uu isagu hadalka u dhigay dabaashe oo ku sugan muqdisho ayaa qodobareedkaani inoo soo diray
madaxweynaha maamulka hiirshabelle waxa uu sheegay dagaalka ka soconaya ama ka taaganba deegaan waa degmada matabaan ee gobolka hiiraan halkaasay ku dagaalamayaan maleeshiyaad kasoo jira degmadaasi uu yahay dagaal lagu dhiirigelinayo ururka al-shabaab maxamed cabdi waare madaxweynaha maamulkaas hiirshabelle waxa uu sheegay in dagaaladaas dhowr jare hore ay ku baaqeen in la joojiya hase yeeshee waxa uu tilmaamay in marka uu maamulkiisuba uu qorsheeyo dagaal lagula dagaalamaya al-shabaab ay odayaal sida uu hadalka u dhigaya ay bilaabayaan in maamulkiisu ay ku carqaladeeyaan dagaalka ka dhanka al-shabaab deegaanadana ay ka bilowdaan mararka qaar dagaal beeleedya kuwaas uu ku tilmaamay in uu yahay dagaal lagu dhiirigelinayo al-shabaab
dadka ka shaqaynaya muxuu ahay qabaa'ilka iyo colaadda iyo gadaalka jididdana ha ogaadaano ayagoo ogna saas ha sameeyaano waxay saacidayaan oy taakulaynayaan shabaab colaadaha ka socda muxuu ahay degaanka matabaan oo soo noqnoqday waa colaad lagu taakulaynaayo laguna kabaayo laguna dhiirigelinaayo shabaabka waxaan leenahay ha la joojiyo maamul ahaan annagu waa diyaargaroobaynaa tababarkii ciidamada waa bilownay booliiskii waa dhisaynaa jidadka waa furaynaa waa naga go'an tahay dowladdan la kaashan doonnaa ciidamada amisomaan la kaashan doonnaa laakiin reer hirshabeelle haddaysan ayagu go'aansan inay cadowgaas iska kiciyaan hadday
dhinaca kale madaxweynaha maamulkaasi hirshabelle masar waare waxa uu sheegay in magaalada barasilis ee dalkaas beljamka toddobaadka soo socda uu ka furmi doono shir looga hadlayo mustaqbalka soomaaliya shirkaasoo ajendaha ugu weynsa uu yahay ammaanka soomaaliya ila dagaalanka al-shabaab waxa uu waare uu sheegay in shirkaas hirshabelle ahaan ay ka qeybgeli doonaan ayaga oo midaysan hal aragti iyo hal fikirna ka wata sida maamulkoodu ay suurtagal ku noqon lahaayeen in deegaanada shabaabku ay haystaan ay kaga saari sidii looga saari lahaa dowladda soomaaliya ilaa arrintaasi gacan ay kasii lehedayn biidni illaahi tacaala usbuucan waxaa ka furmi doona magaalada brussels shir guud oo looga hadlaayo mustaqbalka soomaaliya dhinaca soomaalida iyo dhinaca saaxiibada soomaaliya waxaa annagana laga rabaa inaan ku tagno midnimo wanaag barnaamijkeennoon la tagno la xisaabtanoon la tagno ballamadan galnay oon ka soo baxno inaan la tagno intaasaa nalaga rabaa waxaa kaloo nalaga rabaa markaan soo noqonno wixii meeshaas laga soo qaaday oo ballanana inay naga fushana waana laga rabaa waxaan rajaynaynaa in shirkaasu guulo badano ka soo bixi doonaan dhinaca amniga looga hadli doonaa dhinaca dhaqaalaha dhinaca deymanka soomaaliya lagu leeyahay dhinaca taakulaynta ee miisaaniya
marista baabuurta sababa amni darteed faransiiska ayaa waxa uu sidoo kale maalinta sabtida ahy u dabaaldegi doonaa maalinta bastel day oo ah maalinta qarannimadooda warkii waa intaas cabdinuur faarax xasan ayaa soo saaray siyaad barre ayaa farsamaynayay isla cabdinuur ayaa idiin akhrinayay intaan warkan war lamida ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu